بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني هل كنا وحنو إيدين كسو قد بيننا عشر كيشن إيا طبنادي كتابك أبي شجاعة وحنا سو تشيدنا يا شيخ محمد شيخ عمر ديرر العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل كان waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha dadku uu xidhan karo iyo waxyaabaha aanu xidhanayn si kale haddii loo dhigo waa dahabkii iyo xariirtii oo ka xaaraansan raggii oo u xalaala dumarka faslun waa kani waa fasal buuri faasil fii maa wadaa waayo maa yaati waxa tegiya waxa soo socdo kala saaraya wayaxrumu cala arijaal ragga waxaa ka xaraana lubsu lxariir inay xariirta xidhaan watakhatumu bidahab iyo dahabka inay fargal ka dhigtaan wayaxilu linnisaa dumarkii waa u xalaal wa qaliilu dahab dahabka intiisa yar wa katiiru iyo intiisa badaniba fi taxriimi sawaa xagga xaaraantinimada waa iskaga mid haddii inta badani xaraam tahay inta yarina waa xaraam raggii dahabkii iyo xariirtiibaa ka xaraama sidaa waxaa tilmaamaya xadiidka muslim bukhaari iyo muslim ku sugan ee uu warinayo xudayfa radia allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam laa talbasu lxariira wala diibaad xariirta qaybaheedaa kala duwan ha xidhanina buu nebigu xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan mar kale ee abi hurayra warinayaana wuxuu leeyahay annahu nahaa can khaatimi dahab dahabka bahalka la yidhaahdo fargal in laga dhigto wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga waxaa kalou tilmaamaya xadiidka tirmidi xurima libaasu alxariiri wadahabi calaa dukuuri ummati wa uxilla liinaasi dahabkiiyo xariirta waxaa laga xaraantinimeeyey ummadayda kuwa lab waxaa loo xalaaleeyey kuwooda dhadig intaasoo daliilihiiba qowlkan sheekh ee sida kooban uu u sheegay waa u daliilo way caddaynayaan waxyaabahani ilaahayba og xigmadda looga xaraantinimeeyey ragga ummaddan laakiin midka muuqanaya waxa weeyaan iyada oo dumarka loo fasaxay isla markaana qur-aanka kariimka uu tilmaamay in dumarku ay yihiin kuwa quruxda lagu barbaarinayo oo waman yunasha'u fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin fi lxilya koritaankooday ka qayb tahay iyo dhismahooda dahabka iyo xariirtu si kale haddii loo eego dadka malaha xoogaa jiljileecana waa ku keeni kartaa si kale haddii loo dhigo qofka mu'minka ah intuu halkan joogo musaafir buu ku yahay laakiin marka uu dahab iyo xariir xidhanayo sida qur-aanka kariimka aybaa u caddeeyey waa marka uu deegaan ku noqdo jannada safarkanna uu ka baxo markaasuu si wanaagsan insha allahu waxaa ragoon doonaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu alwuduu qurxinta uu qofku maalintaa dahab iyo xariir isku qurxinaya ma dahabkaba waxay u gaadhi doontaa halka ay weysadu gaadho weysadaadu hadday gaabantii hadday dheertay halka ay gaadho ayaa loo joojinayaa qalabka uu qofkaasi isku qurxinaya maalinta qiyaamaha sidaa daraaddeed innagoo sharcigu sidaa uu dhigay ka duulayna maaha wax lagu xaragoon karo ama qofku reer magaalnimo isagoo iska raadinaya uu gashan karo waynu aragnaa dhallinyarada dhaqan doorsoomay in qaarkood ay iska gashadaan fargallo dahada ama silisba qaarkood silis dahada ay iska gashadaan iyo rag waaweyniba marka qofka mu'minkaa uma badrheeri karayo wax uu sharcigu xaaraantinimeeyey qur-aan iyo xadiid shay a xaaraantinimeeyey qofka mu'minka ay kagu badrheerhaya maaha masaladaas saasay ku caddahay nusuustaasina waa xaraam ka dhigtay waxa u gudbay markaa nuqdad kale oo laga soo istitnoon karo ama taa hore laga soo reebi karo waidaa kaana bacdu sawi marada barhkeed hadduu yahay buuhi ibraysaman waa xariirta qayb ka mid ah hadduu yahay wa bacduhu qudnan barhka kalena uu yahay dun aw kataanan ama waa qayb dee ka mid ahun isaguna dunta ku dhowe jaaza waxaa bannaan lubsuhu in la xidhan karo maa lam yakun ilibraysamu inta xariirtii haddii aanay ahayn haaliban mid badan haddii maradu ay isugu jirto xariir iyo dun ama xaliil xariir iyo bahalkaa la yidhaahdo balastiga xariirtuna ay yar tahay waa la yska xidhan karaa bu xadiidka ibn cumar uu warinaya radia allahu canhu cumar bn khadaab ee bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa masaladan u daliila nebigu nahaa can lubsi alxariir xariirta waa diiday ilaa haakada sidaa mooyaane buuri marka in noocaasaba murdisada iyo fardhaxada ayuu ishaaray wa ashaara biisbucayhi allatayni taliyaa lilibhaam markaa waxa weeyaanuun wixii koobkoobana liidliida maradu macnaha hadday liidliid yaro xariiran leeda uunbaa uu ka soo reebi karaa xadiidkaas wa hiya alkhutuuط alatii takuunu calaa xawaashi thawb marada maalan darafkeeda iyo dhexdeeda iyo liid yaroo lagu qurxiyan wey ilaa haakada labada farood liidkaa yaru mooyaane marka waxay fuqahadu kala baxeen haddii marada inteeda badani ay tahay waxaan xariir hayn inta xariirtiina in yar tahay iska xalaal shayga xaraamtaa haddii cudurdaar yimaado addaruuratu tubiixu lmaxduur baa qaacidadaasa u taalla daruuradu baahidu waxay bannayn kartaa shayga xaraamtaa markaa wakhtiyada la fasaxay waxaa ka mid ah masalan qofku marka ay ku dhacdo bahasha cadhada la yidhaahdo cadhadu aljarb oo isxoqidiisu ay badato oo uu ku caaroonayo ama alarji ku noqdo marihii kale o dhan laakiin xariirtu dee iyadu waa shay naciimaho aada u dabacsan taasoo kale waa waxyaabaa la baneeyey intaasaynu taa kaga gudubnay waxaa u gudbay markaa baab kale oo ah qofka bani aadamka ay wakhtiga u dhinto iyo waxyaabaha waajibaya iyadoo dee kitaabku kolley qaybi dahaarada ay ka warramayso qaybina salaada qayb kale dhaqaalaha qayb kale nidaamka qoyska qayb kale nidaamka garsoorka iyo siyaasadda sidaasuu u qaybsan yahay nidaamka oo markaa u qoran yahay fiqigani marka tani waxa weeye qofkii bani aadamka ahaa oo haddii uu la soo dhignaa adduunyada ama muddadii ilaahay uu tan wax uga calfay soo qaatay iminka ka rawaxaya oo ka tegaya idan markaa waa arrin kale ama geedigii aakhiro oo aynu wax ka xusuusanayno taasoo ay tahay qof kastoo mu'min ah inuu ku talagalo ka gaalka isaguu iska dhega tiraaye qofka mu'minka ahi waa wax jadwalka ugu jira geeridu marnaba aanu is-ilowsiin karayn habeen iyo maalin uu ku xisaabtamayo uu dardaarankiisii qorayo oo barnaamijkiisii uu ku salaynayo oo qorshaha ugu jira wey marka bal dhinaca halkan u soo geliya waxa weeye ama meelo kale ugu sheegi waaye salaaddii baa ku jirta salaaddii janaasadda ayaa ku jirta oo qofku markii uu dhintay lagu tukanaya intaynaanu gelin yaro hordhaca haddaynu samaynoon sheekhu ilaah uu ka tegay ka mid ah nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ummaddan cumrigeedu markiisa horeba wax badan inaanu ahaynba oo haddii ummadaha hore dhowr boqol oo sano iyo ahaa ama nebi nuux ba ilaahay uu tilmaamay intuu dacwadda waday oo quri inay ahayd sagaal boqol iyo konton sano acmaaru ummatii maa bayna sitiina ilaa sabciin baa xadiidkuu tilmaamay ummaddayda cumrigoodu waa lixdan ilaa toddobaatan inta qaalibka ahy marka cumrigii uu sidaa u yaryahay waxaa lagama maarmaana siduu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam qofku inuu diyaargarow iskaga jiro ayaa daruuri ah oo aanu marnaba isdhiganin waana kii nebigu lahaa akfiruu dikra haadimi alladaat dhandhankanaa meeshan ku haysataan ka idinka kadabgoynaya oo malagga ah kaa xusuusta mar walba in kadabkaagu go-i doono oo tan lasoo afjarayo taa xusuuso xusuusteeda badi inkastoo la diiday bahasha geerida la idhaahdo inuu qofku tamaniyo uu idhaahdo ilaahay ow tan iga dil si kastaba sababta uu ciishooday ha ahaato laakiin arrintaasi ma bannaano wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam midkiin yaanu geerida tamaniin haddii uu geerida tamaniyayo oo diintiisa iyo ay ka fitnoobayso ha yidhaahda ilaahayow inoole intay noloshu ii fiicanta ilaahayow idil geeridu hadday ii fiicanta shardigaa ha raaciyo waayo waxa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadba qofba qofka uu ka cimru dheer yahay ee uu ka camal wanaagsan yahay inuu ka khayr badan yahay khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camalu dadka waxa ugu khayr badan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ugu cumri dheer ee ugu camal wanaagsan waa fadliga ay leedahay weeyaan saa darteed ilaahay inuu qofku cimri dheer oo khayr badan weydiisto wey camalka saalixa ah ee qofku wakhtiga uu sii dhimanaya lagu arkaa astaan wuxuu u yahay inuu ilaahay qofkan khayr ugu soo gebagabeeyo khaatimadiisu ay fiican tahay yuwafiqu licamalin saalixin qabla almowt qofka ilaahay uu khayr iyo khaatimo wanaagsan la doono camal wanaagsan buu ilaahay ugu soo gebagabeeya amuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku marxaladaha uu xanuunsanayo ama sii dhimanayo waxa fiican inuu malaha ilaahay uu ka malaysanaya mid wanaagsan noqdo ifka markuu qofku joogo yajmac bayna alrajaa'i waalkhawf cabsida iyo rajaha ayuu isku dhex daraya oo dhanna uu ka cabsanayo ilaahay cadaabkiisa dhanna uu ka rajaynayo ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa laakiin xaaladahan u dambeeya ilaahay janno inuu ka malaysto wey nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku sugnaa saxiixa ah laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah midkiin yaan geeridu ku imanin isagoo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanayown geeridu ha u timaado waa mid ku fiican in lagula taliyo qofka sii dhimanaya marka qofka dhimanaya had iyo jeer ee baabkani uu ka warramayo loo yimaado waxa fiican in loola duceeyo wax wanaagsanna lagu sheego oo aan la hiifin balaayiyo baaskii uu qofkani soo marayna waxba lagu sheegsheegine wax wanaagsan agtiisa lagu sheego oo lagu ammaano nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixa idaa xadartum almariid aw ilmeyt faquluu khayran faina almalaa'ikatu yu'minuuna calaa maa taquuluun qof xanuunsanaya ama sii dhimanaya haddaa u timaadaan wax wanaagsan dhaha in shaa allahu ilaahay wuu jannaynaya kan ilaahay dembiguu ka salabaynaya qof khayr labuu ahaa sidaynu ku ogeyn waxyaabahaasa la yidhaahdo malaa'igtuna aamiin aamiin aamiin marka ducada loo badiya qofkan inta baroor iyo balaayiyo wax kale loo sheegi lahaa waxyaabaha habboon waxaa ka mid a in qofkan loo laqimo kelmadda qaaliga ah ee miisaankeedu ilaahay agtiisa uu ku wen yahay oo ah kelmadda kelimatu tawxiid la yidhaahdo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah qofka sii dhimanaya ha loo laqimo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ayaa loo laqimayaoo si uu u fahmo oo aan markaa dirqi iyo huruuf iyo hanjabaad ahayn dee la odhan maayo war waad dhimanaysaa dee ashahaado laakiin kelmadunbaa laga ag odhanaya u la qabsan doonaa qofku markaa waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid a in qiblada loo jeediyo oo qofku marka uu nool yahay iyo markuu dhinto labadaba jiho iyo meeluu ku jahaysan yahay bay qibladu u tahay iyadoo dhinaca midigta loo dhigayo sidaasuu ku dardaarmaya saxaabigii la odhan jiray bara bnu macruur faadimana ay ku dardaarmaysa inantii nebiga calayhi salaatu wasalaam suurad suuraddan la yidhaahdo iyadu suuratu yaasiin akhrinteeda qofkan sii dhimanaya lagu dul akhriyaa iyadu ma sugno oo xadiid daciifa baa ku soo arooray uu markaa macnihiisuna yahay ama sheegaya iqra'uu calaa mowtaakum yaasiin suuratu yaasiin ku akhriya kuwiina dhintay oo lagu fasiray kuwa dhimanaya sidaa daraaddeed qofku haddii aanu suuraddaasi lagu akhriin macnaheedu maaha inuu gunaanad seegay ma gunaanad seegin qofku marka haddii suuraddaa lagu akhri waayo siday dadkeennu yidhaahdaan war wuu gunaanad seegaye gunaanad seegaya hebelo wuu sii dhimanayaae bal wadaad ha loo raadiyo gunaanada wadaadkii oo mashquulsan haddii loo yimaadana uu idhaahdo maye waa arrin iska sahlan ee tawxiidka uunu qabto oo sida kale un arrinkiisa u wanaajiya ma ninka hebel gunaanadii waayaba wadaadkiina la odhanaya arrintu sidaa ma aha ee xadiiskaa daciifkaabaa ku soo aroray sidaa darteed baa culimo badani ay leeyihiin ma sugna dee masaladu ilan diin waxa laga dhigtaa wixii sugane waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid a waa qofka ka ag dhow qofka dhimanayee inuu maaragtay indhaha u laabo indhaha u laabo oo uu isku soo celiyo indhihiisa qofku waa qof iska daciifa oo dee marka uu dhinto afkiiyo indhuuba way kala tegayaan ilaa intii yarayd uu ku dhaqdhaqaaqayay neeftii yarayda uu ku dhaqdhaqaaqayay baa taayirka sidiisii oo kale ayaa buuf ka tiriyo ka baxday marka dabeedna qof buusha buu noqonayaa in la yar tiirtiiriyo weeye arrinkiisuba intaasuu ku eegaa qofkii dhammaaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar ruuxda marka qofka laga qaado aragguna wuu ka daba caraabaya araggu wuu ka daba dhaqaajinaya sidaa darteed indhaha in loo laabo wey waxa fiican qofku kol haddii uu dhintaba inaan jinaasadiisa waxba lasii haysanine markiiba la tabaabusheeyo oo aaskiisa loola dhaqsado rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu u yimi ninka la yidhaahdo dalxat bnu baraa markuu sidaa isha u geliyey wuxuu arkay inuu ninkani nin tega yahay oo qofka wax badan baa lagu garan karaa in indhihiisa iyo qaarkiisa dambe iyo sanka oo maroorsama iyo astaamo badan buu leeyahay markaa wuxuu ninkani inuu carraabay uu tegay baan u arkayaa geeridii ay ku soo degtee markay naftu ka soo ka baxdo ii soo sheega la degdegana fa innahu laa yanbaqii lijiifati muslimin an tuxbasa bayna dahraanay ahli ma haboono qofka mu'minkaa kol haddii naftu ay ka baxdo in ehelkiisa dhexdiisa lagu sii hayo ma habboona ee in tacsiyadii iyo sabirkii ay bilaabaan mooyaane in lasii haysta maaha oo markaa la yidhaahdo qofkan isaga oo maanta dhintay waxaa la aasi doonaa maalin heblaayo tallaajad lagu rido waxaa ka wanaagsan in lagu dhaqsado oo hore loo aaso waxaan iyadu arrinba ahayn teenan aynu garanayna jinaasadku goolaftanka iyadu meeshaba kuma jirto ee qofkii haddii gardarar habaha loo dile marka la dilo ay qabaa'ilku odhanayaan ilamaa iyo lasoo qabanayo midkii dilay ma la aasayo dirxibaha galo hadduu doonayo way dhacday qaarkoodoo dirxigalo wax laga aasaba la waayo intuu tallaajadii yaraydna la haleeli waayo marka taasi waa xaaraan wey waa karaamadii meydka oo meel laga dhacay marka munaasibka ahina waxa wey qofkan in cadaaladda la mariyo sidiisana loo raadiyo oo loo baadi doono arrinkiisana lagu dhaqsado laakiin kani dee isagu allaysay xabaashiisii hoyga u ahayd la geeyo maamil aynu xusi lahayna mushkilad soo korodhay wey warwarka cadaalad la-aanta laga qabo cadaalad la-aantoo laga warwarsan yahay darteed unbaa toojarin dadku ay isleeyihin malaa intan ku toojargareeya weli lama aasinaha lagu dhaqsadaba intaasunbay dadku uga jeedaan laakiin ma noqonaysa wax cadaalad keenaya taas waxyaabaha habboon waxaa ka mid a in deyntiisii lagu dhaqsado oo qofkii horay loogu gudo macnaha laga bixiyo gashigii lagu lahaa ama kii xaasku ay ku lahayd ha ahaado ama kii dadka kale ay ku lahaa ha ahaadee bahasha dayntu way iska dhib badan tahay qofkan haddii wax loo taraya waxba axan iyo fida yaan loo guclaynini waxa axan iyo fida u noqonaya isagoo dayntiisa laga bixiyo dardaarankii wanaagsanaana laga fuliyo taasaa u axan iyo fida qofka wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tirmidi ku sugnaa sanadkiisuna xasanka u ahaa abi hurayra uu warinayay nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynihi xataa yuqdaa canh qofka mu'minka ah naftiisu waxay u xaniban tahay macnaa inay derajadeedii gaadho way ka xaniban tahay ilaa inta gashiga laga bixinayo ilaa inta gashiga laga bixinayo marka gashiga ha loo dhaqsado oo yaan lagu raajinin welibana gashiga oo la sagsaagaa iyana dhibkeeda ay leedahay masale waxaa dhacdo gabadhii tobanka alaad lahayd in la idhaahdo toban neef oo adhiya lagu siinaya toban neef oo adhiya ayuunbaa lagu siinaya sidaa looma odhanaya laakiin si u dhigantaa loo odhanaya waxaa loo odhanayaa toban halaad oo min laba boqol aanu ku siinayna dee laba boqol neefka keeli ma jooga laa milyan buu joogaaye neefka adhigaa laba boqolah saylada weli ma tag ka yara shilis waabu ka qaalisan yahba marka taasina in la sagsaagaana ma fiicno qofka daynta lihi isagu wuxuu doono hadaayo laakiin si rasmi ah loo qiimeeyo cadaaladii ay ku jirto qofkani marka uu dhinto imaa mustariix low mustaraax ama adduunyada isagaa ka raaxaysanaya ama waynu ka raaxaysanayna qof dalka iyo diinta iyo dadka dan u ah hadduu ahaa dantooda ku mashquulsan isagaa ka raaxaystoo ku tacab qabay haddii intaaba uu dhibayana isagaa laga raaxaystay xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan sidaasuu tilmaamaya bal aynu u noqono fiqiga uu sheekhu ka warramayo waxa uhi wayalzam waxa waajibaya fi lmeyti arbacatu ashyaa qofku hadduu dhinto afar shay baa u waajiba marka calalmeyti kuma odhana filmeyti buuri meydka afar shay baa u waajibaya isaga dar- dhimashadaa u dhintaa awgeed siaad ogsoontay isaga waxba kuma waajibaya lannahu kharaja min xaddi takliif heerkii lala xisaabtamayay xilkii uu qaadayba waa ka soo xidhmay arrinkiisa uu soo afjarmay afartan arrimood waxay ku waajibayaan dadka ka dambeeya meyd oo dhanna maaha ka afartan ee u waajibayaan waa meydkii muslimka ahaa weeye kane laakiin labada dambe isagaa kuu sheegi doona khusluhu wa takfiinuhu wasalaatu calayhi wa dafnu afartaasaa waajibaya khusluhu in la maydho wa takfiinuhu in maro lagu xidho wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu in la aaso afartaa wey afartaasoo loo yeelaabaa karaamadii dhammayska tirnayd u ah waaya marka qusligaasi isagaa kuu sheegi doona laakiin horta afartani adugu mid walba gaar buu u qaban doonaa salaada iyo aaska iyo intane afartaas sidaad la soconayso oo ummaddii ka dambaysay ku waajibaya afartuba waa fardulkifaaya haddii ummadda qaar ka mid ahi ay sameeyaan xilku uu ka dhacay laakiin haddii ay ka tagaan afarta ah dee dembigu waa wada saaran yahay way wada dambaabeen wasnaani laba qof laa yuqsalaani lama laa yuqasalaani lama maydha bugu walaa yusallaa calayhimaa laguma tukado labadan qof ma laha maydhis iyo ku tukasho afartii labadaasaanay lahayn laakiin dee waxay leeyihiin labadii kale oo maxay ah dee kafantiiyo aaski waxa weeye ashahiidu fii macrikati lmushrikiin kii ku shahiiday dagaalka gaalada ashahiid qofkii shahiidka ahaa macnaha kii naftiisa quuray ilaahay u quuray kaasaa la yidhaahdaa goobta mushrikiinta macrikadu waa halka la isku helay waxaa kaloo lagu dari karaa dagaalka oo markaa dee wixii ku xeernaa un ama colkoo la eryaday ha aado ama iyagoo sii eryanaya ama xataa haddii meelaha macrikada inuu ka agdhow yahay kaasi waxaa la yidhahdaa shahiid ka labaadna waxa weeye wasikdu waa dhiciskii alladii kaasoo lam yastahilla aan sawd yeelanin saarikan isagoo qayliyaya dhiciska yara aan cod yeelan labadaasi isaguna ma laha waxaan leeyahay ma laha maydhidiyo iyo ku tukasho ma leh ka hore waxaa u daliila xadiidka bukhaari ku sugane jaabir ibnu cabdillaahi uu warinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam shuhadadii uxud ee maalintii uxud toddobaatankii saxaabi ee shahiiday asan buur iyagoo dhar dhiigooda iska leh oo aan la maydhayn laguna tukanayn labalaba iyo saddex saddex iyo ragga ha loo aasa buuri saasunbaa lagu aasa xadiidkaasaa caddaynaya ilmaha yarna waxaa caddaynaya xadiidka ku sugan tirmidi aطiflu laa yusallaa calayhi walaa yaris walaa yuurad xataa yastahil ilmaha yar laguma tukanayo waxna ma dhaxlayo lamana dhaxlayo jeeroo uu cod yeesho oo uu dhawaaqo waطiflu kalkabiiri in daharat fiihi amaaraat اlxayaa fuqahadu beydkaasay ku tiriyaanoo astaan nololeed ilmaha yar hadday ka muuqato ku weyn buu la mid noqdaa kuweyn axkaamtiisii buu qaataa isagaa wax dhaxlaya isagaa la dhaxlayaa magtiisu nin iyo gabadh mid kasta ha ahaatee way dhammaystiran tahay jinaasadii xukunkan qofka weyn buu qaadanayaa oka waa hadduu nolol kusoo dhasho wey haddii aanu nolol kusoo dhalanuu bakti yahayna waxna ma dhaxlaya lama dhaxlayo maydhid male salaad male adhiciskii markaa aan de isagu yaraa magtiisuna dee waa xaalad gaara waa shan halaal walow rag iyo dumar mid kastaba ha u muuqdee oo xubinkiisu rag iyo dumar ha kala muuqdo laakiin magtiisu waa shan halaabo saa in loo ogaado wey alladii lam yastahilla saarikhan sidaasuu marka tilmaamay dabeedna wuxuu u gelayaa habkii maydhidda iyo kafanta iyo kutukashada iyo aaska iyadoo kollay ay habboon tahay maadaamuu fardulkifaaye yahay dee inuu qofku iska barto oo wax yaroo koobanba inaad u cadilanto oo waajibkan dhami u lumo maaha islaamu waxay dhahdaan ilaa la helo islaan aayatul kursida taqaano la maydhi maayo jinaasada dabeedna sida aayad aayad kursi islaan taqaano loo raadinayo ayaa wakhtigu islaamaha ka dhaca islaamaha aad leediin maxay jinaasada ula habsaameen ay u soo dadejin waayeen xabaashu way dhan tahay ilaa hadda iyaguna mid aayad kursida taqaanay raadinaya marka adiguna haddaad wadaadku tukashada yaqaano u raadiso adigoo kuba tukan kara jinaasadii dee dhibkeeday leedahay marka qof waloo inaga midiiba waa shay daruuriya in uu barto jinaasada iyo habka loogu tukado waa salaatu jinaasa loo kaco marka aad tidhaahdo ead istaagto dee haddaanaad aqoon maxaad odhan waxba maad odhan waa dadku maasira tusisa adna inaad mid la mida tahay oo tukanaya laakiin waa inaad wax saxa tidhaahda oo kelmad lagugu sheega waad garan karaysaa aad markaasi wanaagsan u tukada waaya wayugasalu lmayit qofkii dhintay waa la maydhayaa witran tiro isdhimo baa la maydhayaa wa yakuunu fii awali quslih maydhigiisana waxaa u horeynaya sidrun caleenta gobka ama qasilka aynu idhaahno wa fii aakhirihi waxaa u dambaynaya maydhiga dambe shay-un min kaafuur maydhiga dambena waxaa ku jiraya kaafuurka waxaa la idhaha geedka kaafuurka la idhaha tiro isdhimo baa la maydhayaa marka u horraysuu dhinto waa in dhididkii iyo diiftii kale laga maydhaa si aanu tagayur u keenin oonu isu bedelin mar dhexena waa in la maydhaa oo lagu maydhaa wixii saabuunta u noqonaya marka saddexaadna wixii jidhkiisa xayawaankiiya waxaa ka ilaalinaya kaafuurka ah waa in lagu maydhaa ma aha jinaasadda haddaad maydho inaad dhimanaysa macnaheedu dad badan baa waxay u qabaan reer magaalka iyo waan inaga ilaali aaba walaalu doona wax walaada ma loo soo helayo maydha aday xigtada ninka u ahee u xiga ayay tahay inuu maydho aabbaha adaa maydhaya walaalka adaa maydhaya inankaaga adaa maydhaya sababtoo ah waa cawro cawradana cidda ka agdhow ehelka u ah ayay tahay inay baashirto ay bacdhabeen ka noqoto inay cid kale soo waarida maaha waa jidhkaa la nadiifinaya adigu saad u maydhanayso oo kale un wey in istijada la horraysiiya iyo weysada jidhkana la nadiifiyo la aqal wala agar waa intaas tabaruriga waa intaas daa maxaad cid uga yeedhi adiga iyo intay u dhowdhowi haddaad xabaashana budhigaysa kana budhig saas saddexdaa jeer ayaa la maydhaya dee nebigana calayhi salaatu wasalaam saasa xadiidkiisa ku sugan inantiisii markii la maydhayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarku waa la hadla dumarkuu la hadlay nebigu maydhayo wuxuu ku yihi saddex maydha haddaad doontaanna shan ka dhiga haddaa u aragtaan in nadaafaddu sidaa ku jirto marka muhiimku waa in jidhka la nadiifiyo marka haddaa saddex maydha haddii aa u aragtaan in laga badin karana ka badiya buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka u qaar marka biyaha dhexena ku dara caleenta gobka ka u dambeeyana kaafuur ku dara waa kaafuurkana cade markaa jidhkana wuu yar kaba xasharaadkana waa kala yara ilaalinaya waaya waxaana muhiimahun inaan wasakda la dhex dhigin qofka dee loona istijeeyo kolka hore maryaha lagu istijeeyeyna qofka uu tuuro oo jidhka uu ku maydho qaar nadiifa markaa waaya waxaana muhiimahun inaan wasakda la dhex dhigin qofka dee loona istijeeyo kolka hore maryaha lagu istijeeyeyna qofka uu tuuro oo jidhka uu ku maydho qaar nadiifa uu ku maydho oo kuwa hore iyo kuwan dambe ay kala duwan yihiin ayaa fiican isla markaana xubnaha weysadana looga horraysiiyo iyo qaarka kore la horraysiiyo dabcan in la rogrogana wey oo qofkii ma tashan karaya maanta waa loo talinayaae waa in dar kuu rogroga ay jiraan biyuhuna dusha waa inay kaga yimaadaan oo aan la dhex dhigin biyo dee buux aan la dhex dhigin haddii ay u suuroobayso qofka cawradiisa in la asturana in markaa qofku ishiisa uu kasii jeediyo wey oo aanu eegin cawradiisa waxa kale oo ku jira in aanu ka warramin waa ammaana ammaanadaa wixii uu ku arkay qofkana waa inaanu waxba ka sheekaynin erab daraday ka mid tahy xadiidkaasina habka loo maydhayo aynu soo sheegnay ayuu ka warramay wa yukafanu waxaa lagu kafmayaa fii alaaati afwaabin saddex maro oo biidin cadcad waa raggii wey laysa fiihaa qamiisun aanu qamiis ku jirin walaa cimaamatu cimaamadina aanay ku jirin qofkan saddex maro ayaa unbaa lagu duubaya naga malaa mid unbaaba lagu xidhaa saddexdan maro nebigaa lagu kafmay calayhi salaatu wasalaam waa sida uu tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugana caaisha ay warinaysaa nebiga waxaa lagu kafmay saddex maro oo cadcad qamiis iyo cumaamadii kumay jirin xadiidka saxiixiisaasuu leeyahy ninkii odayga ahaa ee dhintay hadduu taajirkii ugu weynaa ahaa iyo hadduu madaxweynihii kii ugu awoodda badna ahaa wuxuu doonayaba ha ahaadee saddexdaa maro inagu leeyahy bal ka waran haddaynu saddexdii kasii shaxaadno innaga midun baa lagu xidhaa mid keliya kafan baa la idhahdaa mid un baa lagu xidhaa laakiin waxa ay ka warramaan fuqahadu xaqullaahi wa xaqu lmeyt wa xaqu laadami xaqullaahigu waxa weeye in intaas qofka cawradiisa la qariyo rag iyo dumar inta cawradoodu tahayna baabka salaada aynu kasoo marnay matal jilibka iyo xudhuurtoo kale raggii xaqul aadamiguna waa in maro la saaro xaqulmeydkuna waa in saddex maro lagu xidho hadduu xoolaa ka tegey saddexda maraha loo dhammaystiro haddii laga shaxaado saddexda maro oo laga gooyo waa gef dulmi bay noqonaysa wax maalkiisii uu ku lahaayo laga goosta wey saddexda maro waxa fiican inay saasun isudu iyagoo iska fidsan unsaa loo wada kala bixiyo dabeedna isaga la dul saaro lagu laabo labada dhinac iyo xagga hore iyo xagga dambe aayar labada daraf laga xidho sida ugu wanaagsani waa saa iyagoo marihiisa u goglo saddexdoodiiba in la duldhiga un isaga dabeetana dhan walba laga laabo labada dac laga xidho ta ugu dhab yar waa taas aan rifrifka lahayn dumarkoo kale waxaa loogu darayaa madaxana in loo xidho oo malkhamad loogu xidho mid oo googaradana loo geliyo meel xaggaasa baa loo sii aroosaya ee u safraysaae xaggaasay u ambabaxdae bal in la sii gelbiyo agabkeeda kii dhakada iyo kii xagga hoosena loogu xidho iyo laba maro dumarkana saasaa waras iyadu tan la soo tolaya ee qamiiska iyo surwaalka iyo ha laga daayo qofkii waa qof tawafay oo aan dhaqdhaqaaq lahayn marka dabeedna laydhaha surwaalha loo geliyay iyo qamiis meydkaba waa la jijabinaya rifrifka ka baxaya iyo kadeedka dhib baa meesha karaamadii meydka meel lagaga dhacaya marka kuwaas qamiis iyo cumaamaday kuma jirta bu taana la socda waa xilliga saaran sidaasuu noqday kafantiina inaha ah daa aynu ka sheegi karaynaa raggii iyo dumarkii iyagana kafantooda waa caynkaa waxaana wanaagsan wakhtiga ugu dambeeya ee maydhigaa saddexaad loo dhammeeyo in lagu xidho kafanta iyadoo la engejiyey oo aanu markaa marada qoynaynin ayaa wanaagsan qofka had iyo jeer cudurkan kansarka la ydhaahdo qaba iyo qofka dee nabar ku dhacay iyo waxay yimaadeen mararka qaarkood in wax ka soo baxaan qofka sigaarka aada u cabo wax ka waxaysma ka dareeraan iyo waxa weeye waxbaa ka yimaada taa fuqahadu waxa ay leeyihiin marka u dambayse kolka loo xidho inta la sii sido ama xabaasha la gelinayo wixii ka yimaadaa dhib male qaladida intii aynu dadaali karayna aynu dadaalnay waa lagu xidhi marka u dambaysa marka la qaaday inbaa lagu sii xidhaya saasa xabaasha lagu gelinaya wax weyn hadduu yahayna waa la yar asturi oo inta ay nijaastu gaadhun baa laga maydhay ee dib looma wada maydhay waxaa dhacdaa dadka qaarkood ama gubta ama rasaas iyo hubka uu jarjaro way dhacdaa oo meel laga maydhaba la waayo waa loo gebagabaynayaa bay dhahaan fuqahadu sidan qofka innaga inaga mida marka ay u suuroobi waayo inuu maydho wuu u gebagabaysto sidaasoo kalea jinaasadiina wejiga iyo labada gacmood unbaa loo gebagabaynayaa laakiin dee biyihii dhib baa ka imanaysa wa yukabiru waa salaadii baynuu galnay marka halkaa hore waxaynu kaga soo baxnay maydhigii iyo kafantii wa yukabiru calayhi allahu akbar buu ku odhanaya arbaca takbiiraat afar jeer buu allahu akbar odhanaya afar jeer afartiis inta salaadu ku simantayba waa inta yaqra'u lfaatixa faatixada ayuu akhriyayaa bacda alulaa ta hore dabadeed allahu akbar marka laydhaa la xidho faatixadaad akhriyaysa wa yusalli cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiguu ku salliyayaa bacda haaniyati marka labaadna kolkaad allahu akbar tidhaahdo nebiga ku salli wa yadcu lilmayt maydka ayuu u ducaynaya bacda athaalita ta saddexaad dabadeed markaad nebiga ku sallidaad allahu akbar tidhaahda kadibna ducada maydka oo tan soo socotaa baad akhriyaysa xagga u dambaysuu ku sheegaye wa yusallimu bacda araabica waa baytka sagaal iyo sideed wa yusallimu bacda araabica allahu akbarta afraad dabadeedna assalaamu calaykum buu odhanaya intaa maxaaba kugu dhibayba allahu akbar suurat lfaatixa baad akhriday allahu akbar nebigaad ku salliday allahu akbar maydkaad u dacaysa allaahu akbar oobaa salaamo naqsatay wardhan beri baanu tagnay hawdka shishee maydhiga ka shisheeyo say nagu yidhahan wadaadna aan baanu haysato halkaa jinaasada wixii aanu aasno berigaan wadaad heluun baanu yidhahnaa kaalay kusoo tuko oo idinba ma intan tidhaahda waa intaa yare marka faatixada la garay suurad ka dambaysa waarid maaha in la akriyayo suurad ka dambaysa la akrii maayo waayo bukhaari sida uu warinayo ibnu cabaas baa ku tukaday jinaasa suurat alfaatixa buu akhriyay markaasuu yihi waxaan kor ugu qaaday ama idin idinku sheegayba anuu akriyay faatixada liyaclamu annaha sunna si ay u ogaadaan dadkan ila tukanaya inay sunno tahay iyadu kor loo qaadi maayo laakiin way garteen inuu faatixada akriyayo salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa kaba soo horreeyeyba ducadii loo ducaynayay qofka isagaa ka mudan nebigu cid walba annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu mu'miniinta isagaa naftoodaba ka xiga naftaada isagaa kaa xiga ducada isagaa lagu horraysiinaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin sida ataxiyaadkaba salliga nebigu u horreeyey ayaa halkana loo horraysiinaya siiqadii ibraahimiga ahayd way iska fiicantay allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacala ali ibraahiim وbaaرك على محمد وعلى آل محمد كما baaركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العاaلمين إنka حميد مجيد haduu qofku soo koobo dha اللهma صل على محمد وآله وصحبه وسلم taana waa heli karaa iyada sلgi way tahay taa hore ma fadli badnaato duعada maydka duعada u fiican waa tan waalidkee nبga ka soo arortay عalayه الصلاaة وسلام laakiin hadduu wax kala garan waayo oo idha allahuma kfir lihada lmayt ilahay maydkan u laafta way ka ansixi intaasaa u yar allahuma kfir lihada lmayt maydkan ilaahay u dhaaf ama allahuma kfir lilmayt algaayb ka maqan ilahay u dhaaf inaasun ha yidhaahdo hadduu wax ducadan faraha badan garan kari waayo de assalaamu calaykum tana sida loo yidhaahdo waad garanaysa in gacmaha kor loo qaadayo inay sidaa iska ahaanayaan waa masalo khilaafiya aimada qaarkood waxay leeyihiin allahu akbar la aragiyaa salaad ku jirta asalkeedu waxaa in gacmaha kor loo qaado qaarkoodna waxay leeyihin mee taa salaada waynu ku naqaanee tan maydka ma hayna in gacmaha kor loo qaadayo afar allahu akbaroodun baa la sheegay saa darteed baad arki dad jinaasad ku tukanayo gacmo laabane waxba hala murmi assalaamu calaykumta in xagga hore iyo xagga kaleba laga dhigo iyo in waraxmatullaahi wabarakaatuhu lagu daro iyana waa masala khilaafiya aimada qaarkood waxay leeyihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wabarakaatuhuna ha lagu daro laba salaamoodna way jiraan waa sida madhabta shaaficiyada iyo madhabta xanaabilada iyo kayruhum waxay leeyihin assalaamu calaykum waraxmat ullah waa mid qura midigtowna ta kale maba jirtaba in tarjiixooda iyo nusuustay daliishanayaani waa mawduuc dheer laakiin wuxuuna baraarujintu baynuga jeednaa waaya ducadii baa markaa tan soo socota ah ducadii loo ducaynayay qofkan dhintay inta keliyaynu ku sahayaynaa waata rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim muminiinta qaarkoodba kuwa kale saasay ugu duceeyaan wax kastoo la siiya ta ka fadliga badani waa ducadaa waxaynu leenahay imaamkii iyo dadkii kale ee ku tukanayayba waxay u ducaynayaan sidan soo socota iyadoo dabcan salaadana ay wanaagsan tahay laba arrimoodba marka lagu tukanayo jinaasada mid weeye in jamaca loo badiyo iyo in safafka loo badiyo iyo saalixiinta in loo raadiyo intuba waa muhiim yaa haddii lagu tukanayo dadkaa loo raadiyo nebigu wuxuu yihi qofka ay ku tukadaan boqol qof riwaayaanka qaarkoodna afartan qof ilaahay oo mu'miniina ilaahay ergada wuu ka aqbalaa sufuufta badiya buu aharkii marka aa ku tukanaysaan in safka la dheereeyo waxaa ka fiican in la badiyo ama la gaagaabiyo in safafku badnaadaan intaasoo safkaa ku tukada saa darteed baa wax laynaga wanaagsan yahay weeye in masjidka la keeno jinaasadii oo lagu tukado baa wanaagsan halka ugu jamac badan oo xaramka adiga arkao shanta salaadoodba waxaa lagu tukanayaa dhowr jinaasa asalaatu cala alamwaat unbaa barwalba maqlaysa salaad lagu tukanayo dadkii dhintay waxaa lala soo waxaa laga yaaba in gobolada laga keeno qofka intuu gaari lagu soo qaado gobolada laga keeno dabeetana baytullahi alxaraamka laga tukanayo taanaa lagu xisaabtamo saalixiintoo loo raadiye ergaha meeshuna waa ergo erga haddii la dirayo de cidda ku habboon baa loo diraa cidda ka midha keenaysa ayaa loo diraa ciyaal dee erga u diri mayna imika haddaad imika dad kala dhexdhexaadinaysa ama aada cid muslaxayso ama nin mas-uul oo madaxa loo tegayo oo laleeyahy war hebel iska daa ama hebel u naxariisay ama hebel wanaaji dee dad akhyaarahoo fiican oo kelbadoodu masmuuc tahay ayaynu u xulaynaa ilaaha boqorkaana jinaasadan miskiinada ah ee soo rawaxda ee tagta ilaahay hos hortegaysa isagana waynu uga ergeynaynaa kolkan aynu ku tukanayno kolkan aynu xabaasha geynayno kolkan aynu aasayno saalixiinta marka loo badinaya ducada lagu ducaynayaana waata allaahumma haadaa kani cabduka addoonkaagi weeye wabnu cabdayk intaynaan sii dhaafin halkaa qofka lagu tukanayaa ducadan loo baraya waa qofka muslimkaa laakiin ka gaalka ahaa dee ehelkiisaa qaadanaya kol hadduu gaal ahaa ama kristanka uu ku jiray qofkani soomaaliga ha ahaadee dee kristanka aasaya mar hadda inaan ogeyn meelu ku islaamay sidoo kale oo ku tukanaya waxaan leeyahay dee salaad maaha iyagun baa la wareegaya midda kale dee qur-aankaaba dee inoo diiday walaa tusalli calaa axadin minhu maata abadan walaa taqum calaa qabri mid kuwaa ka mid ahoo dhintay axbaashiisan ha istaagin hana ku tukanin isaga taariku salaadka dee khilaafkii un baa ku jira madhadigaha aimada kuwale waa gaal dee laguma tukanaya qabaa mar hadduu gaal yahay laguma tukanaya qabaa saasay ku tegaya qolyaha ale waa muslim liita oo silan yaa lagu tukaday maraya mar haddee waxa fiican hadduu ilaahay u naxariisanayo inaynu iskaga tukanno madhabtaasun loo qaato laakiin inkaarta ku dhacday halkaasay maraysa arrinkiisu allaahumma haadaa cabduka wabnu cabdayk ilaahay oo kani waa addoonkaagii labadaada addoon kii ay dhaleenna weyey labada addoon waa odaygii iyo islaamtii aabbihiina iyo hooyadiina adigay ku addoomahaayeen kharaja min rawxi dunyaa adduunyada laydheediibuu ka soo baxay wa sacatihaa iyo waasacnimadeedii wa maxbuubuhu kii uu jeclaa iyo wa axibaahu kii isaga jeclaa fiihaa adduunyadii bay ku hadheen waa la waayey kuwuu jeclaa iyo kuwii isaga jeclaa midna wuu soo raaci kari waaye mid waliba wuu iskaga hadhay ibnu simaak baan u malaynayaa caalimka ah ayaa jinaasad ninay saaxiib yihiin oo dhintaybuu aasa jinaasadii markii laga soo dareeray xabaasheedii ayuu isagu iska soo qaaday inuu yahay kan la aasay ee maanta halkan lagaga yimi isagii baa iska dhigaya kolkaasaa waxa uu leeyahy gaba yar buu tiriyey kolkaa uu markaa kaga warramaya xaaladda iyo dadkii qaraabadahaa sida ay ga hadheen iyo tamuru aqaaribii jinaaba qabri wakaana aqaaribii laa yacrifuunii qaraabadaydii waxay marmarayaan buu ihi qabriga hareerihiisa waxaana la moodaa maanta inaanay igaranayninba wadaawul amwaali yakhtasimuuna maaliy waqad akhaduu sihaamahumu wacaashuur walaa ya'luuna an jaxaduu duyuuni xoolahaygiina waxaba iska qaybsaday buuhi qaar xoolo leh oonu xigto ahayn ayaa xoolii qaybsaday islaantii guursaday ku kala tegay waxaan waxba ku ahayn nimankaa waaweyn inay dayntaydii dafiraan oo yidhahdaan war dayna laguma lahayne saafi buu ahaa inoo qaybiya markaasuu dabeedna sii wadaayo waxa uu leeyahay fabillaahi maa asraca maa nasawni ilaahay baan ku dhaartay nimankaas si dhaqsaabay ilaaweyn waxaan ku xusuustay wa maxbuubu wa axibaahu fiiha ilaahay ow kuwii uu jeclaa iyo kuwii isaga jeclaaba adduunyadiiba kaga hadheen way ilaaweyno way soo raaci kari waaye waay ilaa dulmati alqabr qabriga madhowgiisii ayuu u soo baxay iyo wamaa huwa laaqiihi waxa uu kala kulmayo iyo wamaa shaygii huwa qofkani laaqiihi xabaashan uu kala kulmayo qabriguna dee isaguna wuu hadlaa wuu hadlayaa qabriguna intaa maaragtay wax loo soo wado si aynu xagga dambe kusoo wadno ilaahay u qabrigiiyo wuxuu ka calfan doono ayuu soo galay gurigiisii ka yimi oo reerkiisii ka yimi oo tolkiisii ka yimi oo gaadiidkiisii ka yimi kaana yashhadu wuxuu ahaa mid qira an laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak ilaahw keligaabuu kuwaa shahaadan jiray inaan cidi waxba kuumuu shariig yeeli jiray wa anna muxamadan cabduka warasuuluh nebi maxamed inuu rasuulkaaga iyo addoonkaaga yahay buu ilaahay u qirsanaa kanaanu maanta soo aasnay rag iyo dumar mid kasta ahaade wa anta aclamu bihi mina ilaah adun baa naga yaqaan wa anta aclamu bihi mina ahlu januha ahlu januha ahlu januha waxba ku celcelin mayno laakiin ducadan aynu akhriyayna oo waxaynu leenahay wa anta aclamu bihi annagu saasaanu arkayn inuu ashahaadanayo aanu arkayn inuu nebi maxamed qirsanayo aanu arkayn ilaahaw khayr baan u rajaynaya ilaahaw adaa naga yaqaana ilaahaw u naxariis arrinkuwa halkaa laakiin ahlu januha nin khayrlabu ahaa waxba go-aankaa la ridi kari maayo waa judgment judgment aanad warow hayni wey allaahuma inahu isagu nazla bika aduu kugu soo degay wa anta adiguna khayru manzuulin bihi mid lagu soo degaad u fiicanta nuzulan min kafuuri raxiim ilaahay oo maanta martibuu kuu yahay mid marti loo noqdana ilaaha boqorka odaa u wanaagsan waynu iswada miskiininayna wa asbaxa wuxuu noqday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatik ilaahay jinaasadan aanu kuu keennay waa mid naxariistaada u baahan yahay maanta uu faramarayn tolmale malaha maal malaha ciidan iyo awood waa farambaran yahay halkaasaa lagu helayaa wa anta qaniyun ilaahay waad ka maarantay can cadaabi inaad kana cadaabtood naara ka waraabisaad ku shido ilaahay waad ka kaaftoontay cadaabkiisu waxba ku tari maayo ilaahay baa waxa uu leeyahy maa yafcalu allahu bicadaabikum cadaabkiina ilaahay muxuu ku falayaa haddaa shukri la timaadaana ku mahadnaqdaa waqad ji'naaka waanu kuu nimi raaqibiina ilayka annaga oo ku rajaynayna shufacaa lahu ergawa raaqibiina ilayka annagoo kaa sugayna naxariistaada ergana u ah isaga ergaanuu nahay waxaan ku rajawaynay inaad ergada naga aqbalayso allaahumma in kaana muxsinan ilaahay hadduu mid wanaagsan ahaa fasidhu fii ixsaani ilaahay fasid fii ixsaani ilahay ixsaankiisa u kordh qof wanaagsan hadduu ahaa ilaahw qofkan u kordha wanaagiisa wain kaana musii'an ilaahw qof xumafalowa hadduu ahaa adunba hoostiisa naga ogi fatajaawaz canhu ilaahay ka dhaaf ilaahay ka dhaaf jinaasada saasaynu ugu ducaynayna walaqihi ilaahay ou la kulmi biraxmatika waridaak biraxmatika naxariistaada darteed ridaaka ilaahaw raali noqoshahaaga la kulmi adoo u naxariisanaya ilaahay ou raali noqosho si iskaga raali noqokan waqihi ilaahay ou ka badbaadi fitnata alqabri wa cadaabi wa cadaabah qabriga fitnadiisa iyo cadaabkiisa ila ilaahay baa waxau ihi annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya wayowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab aayaddaas waxay tilmaamaysaa in qabriga lagu cadaabayo gelin hor iyo gelin dambeba nebiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cadaabulqabriga ummaddani intiisa badan inay ka timaado qofka oo aan dahaaradiisa wanaajinin iyo qofkaoo dadka isku dira wafsax lahu ilaahay u ballaari fii qabrihi ilaahay qabrigiisa u ballaari qabriguna dee qabashuu leeyahy qabda oo inuu isku soo cararuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii qabdadiisa ay cidi ka nabadgelaysana saxaabigii ku shahiiday dagaalkii axzaab ayaa ka nabadgeli lahaa buu nebigu sacdu bnu mucaad oo markii uu geeriyooday carshiga ilaahay ayaa dartii u gilgishay oo u dhaqdhaqaaqay haddana qabrigu qab buu kaga siiyey markii dambe haba laga fujiye wuu qabtay ilaahay ou qabriga u ballaaray wajaafi larda can jambayhi dhulkana ilaahay ou labadiisa dhinac ka durki yay feedhahu isku dhegine ilaahay ou qabriga u yar waasiciyo jaafi lard can jambayhi dhulka dhinacyadiisa ilahay ou saa uga durki walaqihi waxaad la kulmisaa biraxmatika naxariistaada darteed alamna min cadaabik ilahay cadaabkaaga ha ka aamin noqdo ina cadaaba rabbihim hayru maamuun ilaahay cadaabkiisu waa midaan laga aamin noqon karaynin laga feejignaanaya ifka ilaahw kaa ka amniyeen xataa tabcasahu ilaa aada soo saarto aaminan isagoo aamina isagoo xasiloon ilaa jannatik jannadaada aad u soo saarta maalinta qiyaamaha biraxmatika yaa arxam araaximiin saasuu ugu ducaynaya allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wagaa'ibina wasagiirina wakabiirina وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان تعالى شرح وقوق ونين وقدر يا قف ويقول في الرابعة مرك أفرادنا وحورنا يا اللهم لا تحرمنا أجره إله يوهن أنك حرام تنمين هدو خير لها ولا تفتنا بعده دبرينها النبلين aashan balaayay wadataa adduunyadu wakhfir lanaa walahu annagiiyo isagaba u dhaaf wayusalimu bacda araarica waxa uu salaamo naqsanayaa assalaamu alay marka u dambaysay allahu akbar uu idhaahdo allahu akbarta afraad dabadeeda duca kuma xigayse waxa ku xigaya un maxay assalaamu calaykum ayaa ku xigaya sidaasaa markaa ducada wanaagsan iyo ergada fiicanina ay tahay oo dabcan dee aqoonna way u baahan tahay qofku inuu dusha ka qabto oo iska yaqaano marka waxaaynu halkaa kusoo qaadanay maydhidii kafantii iyo salaadii sida loogu tukanayo iyo ducadii lagu akriyayo qofkan dhintay ee miskiinka ah ee baahan had iyo jeerna dee waxyaabo badanoo dadku ay ku dardaraan way iska jiraan waxaase xaasilahun dee wixii daliille ayuunbaa xaasila waynu inahaasaynu caawa ku dayn lahay su-aalahana in kooban shan miro meelaha
السلام على سيدنا محمد أما بعد su-aasha u horeysa waxa weeyaan qof aan dayn ku lahaa haddii uu dhinto oo aan ka saamaxo diintu maxay ka qabtaa
de waa isagoo jooga ifka oo kale un isagoo ifka jooga haddaad ka saamaxdo daynta way socon lahaydoo way ansixi lahayd marka uu dhinto haddaad ka saamaxdona wayba ka sii wanaagsan tahayba wa an tacfuu aqrabu litaqwa
su-aasha labaadna waxa weeyaan sida aayadu ay tilmaameen qur-aanka kariimka iyo axaadiistuba raggu xuralcayn bay ku leeyihiin marka ay dhintaan jannada dumarkuna sidaas oo kale rag xuralcayna miyay leeyihiin
bismi llah maxaan uga eexan iyaga iyagana kuwa guursanayun baa u xurarcayna xurarcayn way leeyihiin ilaahay wuxuu tilmaamay inaa anshaanaahunna inshaan fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban dumarkii adduunyada in isbeddel lagu sameeyoona kuwubi ahaynba gaani haddii loo wargarayo waxaynu naqaanay inuu kii hore ka liita laakiin kani kii hore waa qof la jadiidiyey oo sidii hore ka wanaagsan wey ka wanaagsan marka cidda guursanaysa xururciina waa iyagana rag iyo dumarba raaxada waa ka simayna aljannu
su-aasha saddexaadna waxa weeyaan maxay ku kala gedisan yihiin istikfaarta iyo toobaddu
dabcan dee towbaduna waa u noqosho taaba ila allahi tawba istikfaartuna waa iyadoo aad dembi dhaaf weydiisatoo tidhaahdo ilaahayow dembiga iga dhaaf laba shay oo isku mid a waa inuu addoonkii ilaahay u laabto siduu ilaahay ugu laabanayaana waxa wey inuu istikfaar weydiisto
dahabkii haddii loo diiday raggu inay xidhaan hadday ilkuu ka daataan dahabka la xidho maxay xukunkiisu noqonayaa
mas'aladaa way ka warramaan fuqahadu macnaha haddii qofkii dee dahabka iyo lacagta iyo kolle iyagu kuma keenaan jidhka waxa maya fagshana ama caabuqa way ka nadiifsan yihiin xadiidka iyo wixii la mid a marka baahidaa iliga uu u baahday qofku wuu isaga gashan karaa haddii uu dhintana inaan waxba laga jarine la ysaga daayoo lagu aasaa fiican
su-aasha kale waxa weeye haddii meydku uu dhinto oo heriyadiisuna ay maqan yihiin hadday yidhaahdaan halanala sugo xukunkood muxuu noqonayaa
way ka warramaan fuqahada qaarkood haddii qofku uu dhow yahay oo si dhaqsaa u soo gaarayo karaamada meydkana aanay meelkandhac ku ahayn in la sugo ha ka qayb qaatee mudawalaadka way ku xusaan fuqahadu iyadoo qofkan si uu sabirkiisa ay ka qayb noqon karto
su-aasha kale waxa weeyaan markuu qofku dhinto susbaxyadan la rogo iyo xabaalaha hilibkan lagu dul cuno muxuu xukunkooda noqonayaa
wax badan baa kolley isla mushkilane inta dee kutubta ay sheegayso unbaa fiicanun malaha inaynu ka qaadanno iyuunbaa wanaagsan qofku marka uu dhinto habka loo tacsiyaynayo xagga dambey noogu jirtaa baabka dambe kitaabka aakhirkiisa casharka dambe insha allahu tacsiyada iyo habkeeda ku qaadan
haddii uu dhin qofka dhintay uu yahay taarigu salaad ma lagu tukanayaa way ka gudubtaa qofka marka uu dhinto wadaaddaa loo yeedhaayo qur-aan baa lagu akriyaa ayaa loo akriyaa muxuu xukunkiisu noqonayaa way kaana tacsidaa dib loogu dhigay gabadhi hadday dhimato oo la waayo gabadh maydha ninku ma maydhi karaa
kolley alla inaguma qaban laakiin way dhici kartaa waana masale culimmadu ay kutubaha mudawalaadka kaga warramaan in raggii loo waayo rag maydha dumarkiina loo waayo dumar maydha markaa waxaa lagu maydhayaa kolba jinsiga la joogaa fulinaya axkaamtan jinsiga maalan haddii raggii dumar la jooga dumarkaa fulinaya gabadhaa dhimatay haddii dumar loo waayo raggaa fulinaya afartan arrimoodba laakiin habka ay u maydhayaan waa iyadoo maradeedii qabta iyadoo maradeedii qabta ayay ku nadiifinayaan sidaasaana saddexdii arrimoode kalena loogu fulinaya oo nebigaba calayhi salaatu wasalaam markii la maydhayay lama qaawinina qamiiskiisa isagoo gashan ayaa asxaabtu ay ku maydheen su-aasha kalena waxa weeyaan qofku haddii uu subaxii dhinto oo lala sugo salaada jimce ama duhurkii lala sugo jamaca ballaadhan intuu gaadhayo
waa lala sugi waa lala sugi karaa mana sidii xaramkaba loo geynayo wey way qofku hadduu meel kale ku dhinto ma lagu tukan karaa meel aan halkii manaa meel dibada markuu meel fog qof ku dhinto
su-aalaha short form baynu isticmaalaynaa dariiqo gaagacdan maadaama salaaddii la aadaamay wax badanna aynu soo dhigannay waynu soo gaagacdinaynaa haa iyo mayr xaggeeda ayaynu u dhowaynaynaa qofku salaat lghaayib waxaa lagu tukanayaa idaa kaana haa'iban can ilbaladi laa fi lbalad bay dhahdan culamaa laxkaam aw ilfiqi markuu magaalada ka maqan yahay ee aanu ku maqnayn magaalada haddii magaalada dhexdeeda lagu aasay xabaashi in la dul tago wey siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam qofkii masaajidka ka shaqaynaya markii uu dhintay warmee buu yidhi oo markaasaa la wuu dhintay oo maxaa iisoo ogeysin weydaan xabaashiisii tusiya wuu dul tegoo nebigu uu ku tukaday laakiin hadduu qofku magaalada ka baxsan yahay ama miyiga uu ku dhintay ama dibadaha halkaadaha laga tukaday halkanna waa lagu tukan karaa siduu nebigu ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam ninkii muuminkaa boqorkii xabashida axmedu najaash
haddii uu qof gaalihi nagu dhex dhinto isagu muxuu xaq u yeelanaya
dabcan waa in dee maamulka jiraa uun kafan uu ku xidho oo uu aaso